casharka saddexaad miyuu warka wanaagsan ilaahay ka yimid kow ayuu ka yimid kitaabka quduska ah warka wanaagsan oo ah inay dadku weligood ku noolaan doonan adduunka wuxuu ku qoran yahay kitaabka quduska ah kitaabka quduska ah wuxuu u kala qaybsamaa lixdan iyo lix buugagood afartan niman oo aamin ah buu ilaahay isticmaalay inay qoraan in ku dhow saddex kun iyo shan boqol oo sannadood ka hor buu muuse qoray shanta buug oo u horreeya buugga u dambeeya waxaa qoray rasuulka yoxanna kun iyo sagaal boqol oo sannadood waageenna ka hor fikradahe bay qooriyaashii kitaabka quduska ah qoreen ilaahay ruuxiisa quduska ah buu isticmaalay siduu ugu gudbiyo qoryaasha kitaabka quduska ah waxay qori lahaayeen waxay qoreen fikradihii ilaahay oo keliya kuwoodii ma ay qorin sidaas awgeed kitaabka quduska ah wuxuu ka yimaaday yehoba timotios labaad saddex lix iyo toban waxaa ku qoran qornin kasta wuxuu ku ahaaday ruuxa ilaah oo waxtar buu u leeyahay waxbaridda iyo canaanashada iyo xagaajinta iyo edbinta xagga xaqnimada buutros labaad kow labaatan iyo labaatan iyo kow waxaa ku qoran idinkoo taas horta garanaya in wixii nebiyadii sii sheegeen oo la qoray ayaan lahayn micnayn gooni ah waayo wixii nebiyadii sii sheegeen weligood kuma ay imaan dadka doonistiisa laakiinse dad ruuxa quduska ah u waday ayaa xagga ilaah kaga hadlay labo sidee baan u hubi karnaa inuu kitaabka quduska ah run yahay waxaynu ognahay inuu kitaabka quduska ah ilaahay ka yimid waayo khalad la'aan buu sii faahfaahsan inuu sii sheegay mustaqbalka soo socda ninna sidaas oo kale ma samayn karo ilaaha khadirka ah oo keliya baa arki kara si khalad lahayn mustaqbalka bini'aadanka ishacya afartan iyo laba sagaal waxaa ku qoraan baal eega waxyaalihii hore weyn wada noqdeen oo hadda waxaan idiin sheegaaya waxyaalo cusub oo intaynan imaan ayaan idin sii sheegaya ishacya afartan iyo lix toban waxaa ku qoraan bilowga waxaan sheegaa ugu dambaysta oo wakhtiga hore waxaan sii sheegaa waxyaalo aan weli la samayn anigoo leh taladaydu way xagaagi doontaa oo waxaan jecel lahay oo dhanna waan wada samayn doonaa buug ilaahay ka yimid mid la mid ah ma jiro kitaabka quduska ah bilyaano jeer baa la daabacay oo boqolaal luuqadood baa lagu faafi'iyey inkastoo kitaabka quduska ah qadiim yahay cilmiga wuu raacsan yahay hataa wixii ay afartankiisa qooriyaal qoreen iskamay hor imaan welibana qoraalka kitaabka quduska ah wuxuu caddaynayaa ilaahay jaceylkiisa ilaa iyo hadda aawood buu leeyahay siduu nolosha dadka u wanaajiyo waxyaalahan oo dhan ma leeyin bay tusaan inuu kitaabka quduska ah erga ilaahi yahay tesalonika koowaad laba saddex iyo toban waxaa ku qoraan oo sababtaas daraaddeed ayaannu joogsiin la'aan ilaah ugu mahadnaqna in markii aad naga hesheen ergi ilaah oo aad naga maqasheen ayaednan u aqbalin sidii dad hadalkiis laakiin siduu run u yahay erigi ilaah oo haddana idinka dhex shaqeeya kuwiinna rumaysan kitaabka quduska ah ma la beddelay qoraal laba kun oo sannadood ka badan jiray baa caddeeyey inuu ilaahay eraygiisa quduska ah si aamin ah inaa soo gaarsiiye ilaahay ma oggola in eraygiisa la beddelo sabuuradii laba iyo toban lix iyo toddoba waxaa ku qoran rabbiga eraayadiisu waa eraayo daahir ah oo waa sidaa lacag furno kulul oo dhulka ku taal lagu kala miray oo toddoba jeer la safeeyey rabbiyow waad dhowri doontaa oo qarnigan ayaad iyaga kaxanaanay doonta weligood buutros koowaad kow labaatan iyo afar iyo labaatan iyo shan waxaa ku qoran waayo wax kasta oo jiir lahu waa sidaa cows oo kale oo quruxdiisa oo dhammuuna waa sida ubax duurka oo kale haddaba cowsku wuu engega ubaxuna wuu dhaca laakiinse eriga rabbigu weligiisba wuu waara haddaba kaasuu waa erigii warka wanaagsana oo laydinku wacdiyey saddex kitaabka quduska ah muxuu sheegaa kitaabka quduska ah wuxuu ka hadlaa warka wanaagsan oo ku saabsan ulaajeeddada fiican uu ilaahi binu-aadanka u haayo qoraalku wuxuu inoo micneeyey siday waa hore binu-aadanka u lumiyeen fursad gaar ah ay ku noolaan lahaayeen jannada dhulka ku taallay wuxuuna inoo sheega in mustaqbalka janno dhulka dib looga dhigi doona muujintii labaatan iyo kow afar iyo shan waxaa ku qoran oo isna indhahooda ilmo kastu ka tirtiri doona oo dhimashoona mar dambe ma jiri doonto oo mar dambeena ma jiri doonan murug iyo oohin iyo xanuuntoona waayo waxyaalihii hore way dhammaadeen markaasaa kii xarshiga ku fadhiiyey wuxuu yidhi baal eeg wax kastaba cusayb baan ka dhigaaya oo wuxuu igu yidhi qor waayo eraayadaannu waa aamiin iyo run eriga ilaahay waxaa ka tiirsan sharciyo qaynuuno iyo talo wuxuuna inoo sheega taariikh dheer oo ka hadlaysa siduu ilaahay binu-aadanka ula dhaqmi jiray taasoo ina tusaysa ilaahay shakhsiyadiisa sidaas daraaddeed kitaabka quduska ah baa ilaahay laga barta wuxuuna ka dhacdhicinayaa inaad saaxiibnimo la dhisatid ilaahay sidii nebi ibraahim sabuuradii sagaal iyo toban toddoba iyo kow iyo toban waxaa ku qoran sharciga rabbigu waa kaamiil oo nafta u soo celiya marag furka rabbigu waa aamiin oo garadlaabaha ayuu u akhliyeeya oo weliba addoonkaagana ayaga lagu dhigay oo xajintoodana waxaa ku jira abaalguud weyn yacquub laba labaatan iyo seddex waxaa ku qoran waxaa ruumoobay qorninka leh ibraahiimna ilaah buu ruumaystay oo waxaa isaga loogu tiriyey haqnimo oo waxaa loogu yeedhay saaxiibkii ilaah yacquub afar siddeed waxaa ku qoran u soo dhowaada ilaah isaguna wuu idiin soo dhowaan doonaa dambiiliyaashow gacamihiinnu nadiifiya laba khalbiiliyaashow khalbiyadiinna daahiriya afar sidee baa kitaabka quduska u fahmi karta habkii ciise isticmaali jiray oo kale buu buuggan ku caawin doonaa sidaad u fahamtid kitaabka quduska ah ciise dadka uu micnayn jiray aayado kala duwan ee kitaabka quduska ah ku qoran si ay u gartaan qorninka luukos labaatan iyo afar labaatan iyo toddobo iyo afartan iyo shan waxaa ku qoran markaasuu ka bilaabay muuse iyo nebiyadoo dhan qorninka oo dhanna ayuu uga micneeyey wixii isaga kudhiisa ku saabsanaa markaasuu garashadooda u furay si ay u gartaan qorninka waxyaalo sida warka wanaagsan ee ilaahay loo xiso geliyo aad bay u yar yihiin laakiin dadka qaarkood baa dan ka leheen kuwa kalena way ka xanaaqan haniyad jebin raajada ah ku raaxaysatid nolosha weligeeda ah waxay ku xidhan tahay inaad ilaahay baratid yohanna toddobiyo toban saddex waxaa ku qoran taanu waa nolosha weligeed ah inay ku gartaan adoo ah ilaaha runta ah oo keliya iyo inay gartaan ciise masiix kii had soo dirtay